degmada raagicele ee gobolka shabeellaha dhexe iyo waliba eesuubiya ay tahy horumar dhinaga amniga walbarashadii caafimaadka iyo dhawaanyoodirin dhakhaatiir fulyawa adeegya caafimaadda nafeegis bilaashe madaga caafimaadka iyo weheliyaasi agaasimaha guud ee waaxda caafimaadka degmada doctor maryaama cismaan xasan iyo booqda isbitaalka degmada ee ku dareertay nafigowka xarakumada bulshada kanool degmada ee lansuubi nafigowka iyo maamulka degmada raagicele ee gobolka shabeellaha dhexe unkumaha naga adeega caafimaad iyo heleen madaashwaaladheen waligu waaligeya nasatajaran waaligeya juhir waalidhe isha maqalmataliya isbitaalka raagacelana keene wannan fiiqaad way reysaa indhaha way fiican yihiin si fiican waxaa u jeeda ilmo waxay dhihi jira ili ili waa kalaystaata raxmaan raxiimi aniga waxaa la dhahaa muuse shiraaye maxamuud kutaabkan yariiska hor laba sano isagoo jiraa isha waxaa uga dhacay dhaawac marka waxaan geynay jawhar waxaa layidhi ishaan ogaa waa hab dhimane ma fiiqanto waa kasoo laabnay maalaan nimidnay raagaclaan nimidnay anko iska joogno hadda isdhehayna ishaan gaaro as waxaanu yimideen kuwa qalin oo qalin isbitaal qalin qalina loo yimideen markaasaan dhahnay ama kusoo fiirina waa keennay islamarkaa daan keena waa waa ishaan waa la qalaa waa qalantaa waa la qalay ishi waa fiicnaatay nabadiri naqatay araggii oo islamarkiisii arkaya xowri dilka sii qaaday xowri waxaway ahayd maalin ii naqatay xaytow maasha allah marka waxaan u mahad celinaynaa isbitaalka raagaceelle iyo maamulkiisa iyo takhaatiirta timid oo adalkuda wax ka qabatay oo dalkudiraan intaasoo dalkudiraanuka ka sabarnay ee dalkudan ku dadaashay ee juhdi ku bixisay ay wanaajisay maasha allah waa mahad celinaynaa khayr laha siiyo
qasuuro nuur xamuud inay shaydaas oo saddex oo shan sano oo oo iga waxay iga shan sano oo oo iga indhaleeday oo xabad ugu jeedi waayay haddaan nuur laygu yeelay waxaan u mahad celiyaa isbitaalka raagacaalo iyo maamulkiisa oo indhaha ii fiiqay waa degmada raagacaale oo isbitaalka ah anigoo il aan waxba weyjeedin oo igamaxdoosaaya shaas le ilaahay ayaa subxaana qaadir ahaa noo keenay daawo noo soo dejiya dad muslim ahaa noo yimid ishi waa lay fiiqay waxna waa uga jeedaa waa ii fiicnaatay khayr allaha siiyo waana u ducooynay diratoor kooshin waay agaasimaha guud ee waaxda caafimaadka degmada doctor maryaama cismaan xasan iyo sidoo kale dhinisha dhakhaatiirta fuliyaha adeega caafimaada nafigo kunkumaha nagdi dadaalsho iyo dhakhaatiirta kale la socota doctor aadayur oo kamid yahay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waktigiini iyo aqoontiini sidaa loogu deeqdeen doctor maxamed waxaa ku faraxsanaa inuu yahay macalinkeygii ilaa iyo maantani i garab taagan yahay oo isagood gareenayo ustaad oo ku ogahay waan kaga mahad celinaya horumar fiican mustaqbal fiican intaan ka badan oo kusii rajeynaya aada iyo aada kaga mahad celinayna booqashadaadii xisaabka waa marka ugu horeysay ee lagu sameeyey programkan waxaana ka faa'iidaystay bulshada degmada raagaceele oo aada ugu faa'iidaysteen waana waana ku maadsantaa doctor maamulka degmada raagaceele ee gobolka shabeellaha dhexe yana wada dadaalla ka hormaryo guud ahaan adeegyadii oon baahnayn bulshada ka nool degmada